wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa hay-adda honson tardailoje ayaa degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ka daafurtay tababar ku saabsan dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka iyo waxbarashada madaniga ah ee bulshada tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha galmudug maamulka degmada cabudwaaq ururada haweenka dhallinyarada odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada najmo xuseen xasan oo ah hogaanka ururka horumar ayaa goobta ka hadashay islamarkaana tilmaamtay tababarkan iyo muhiimadda uu leeyahay waxaan rabnaa insha allah bulshada oo hadda meeshaan fadhido inaan barno horta maxaa khilaafaadkan keeno qaab noocey u dhacaan siyaabo noocey ku bilowdaan marka insha allah presentationkeennana waa wax yar oo soo diyaarinaa howlgalaynaa qarsoon oo muddada dheer soo jiray kuwaan waa arrimo aasaasi ah oo xagga qaab dhismeedka ah kuwaasoo si tartiib ah u abuuro xisado iyo ismaandhaaf badanaana ma aha kuwo si toos ah loo arki karo waxayna ku hoos qarsoon yihiin dusha sare balse waxay waxay qudiyaan khilaafaadka adeerkaya hadda ka hor ilan maanta dhan waxaan ka sheekeynaynaa sida loo xalin lahaa khilaafaadka maxaa isticmaali lahaadeen laakiin inta aan hooshaas la gaarin horta see ku bilaabmaan inaan isla isla fahanno waaye dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ka qaybgalayaashu kuwaas oo tilmaamay ahamiyadda tababarkan oo u leeyahay iyo filashada dhammaadka tababarkani baranno oo baarno waxaa soo celiya khilaafaadka bulshada dhexdeeda tusaale ahaan waxaad arkaysaa laba bilood baa maanta diridhay ama maantay wada hadleen beri subax kiiskii baa taagan waxaa soo celcelinaya maxaan u baahannahay inaan baranno maalmaha soo socno waxaan u baahannahay inaan baranno bulshada dhexdeeda sidii loo gaarsiin lahaa inta halkaan iskugu timid mabaadiida iyo ajandaha ay ka qabto inay bulshadu heshiiso ee mataqaanaa iska daba wareeginaysa isdhibaatayn ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka degmada cabudwaaq kuwaas oo tilmaamay in tababarkani ay ka faa'iidaystaan dhallinyarada islamarkaana ay la laabtaan bulshada kale oo ay kasoo dhexbaxeen casharada qiimaha badan oo saddexdaas seshan ka kooban dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka iyo waxbarashada madaniga ah inaa bulshada kula noqotaan ay noqoto waxa ugu muhiimsan ee fariin wanaagsan meeshaas loo gudbin karo waxaa maskaxda ku qaadanaysaan weeyaan waxaa la rabaa daadiyayaasha brogramka in si saxa loo dhagaysto inaad doodihiina soo bandhigtiin inaad ra'yigiina aada soo bandhigtiin waxalaale waxaad soo bandhigtiin waa la qori doonaa waa la diiwaangelin doonaa maalin markii ugu horreysay oo tababarceenkana kolaal ugu qabto degmada cabudwaaq